bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa labaiyo labaatanka may sanadka labada kun kooiyo tobanka kusoo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan anigoo ah jamaal axmed cusmaan idin akhriyo bandhiga bugaagta taariikhda iyo sugaanta soomaalida oo muddo saddex maalmooda ka socday magaalada helsinki ee dalka finland ayaa la soo gebagabeeyey iyadoo kulanka caruusanadeedka ee sanadkiiba mar lagu qabto halkaasi wanaagsan uu sanadkan kusoo dhammaaday kulankan oo ay kasoo qaybgaleen qoraayaal soomaaliyeed oo ka kala yimid dalalka kanada ingiriiska iyo qalinleyda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka finland ayaa bandhigiisu waxa uu ku bilowday si wanaagsan sagaaliyo tobankii bishan aynu ku guda jirno may iyadoo kooiyo labaatankii bishan aynu ku guda jirnona la soo gebagabeeyey dadka ka qayb galay waxa ay kala ahaayeen maxamed sheekh xasan nuur oo ka yimid magaalada toronto ee waddanka kanada cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo isna ka yimid magaalada london ee dalka ingiriiska siciid cali shirih oo ka yimid magaalada lester ee waddanka ingiriiska camran maxamed axmed oo iyana ka timid magaalada london ee waddanka ingiriiska iyo cabdiqaadir cali boolaay oo london ingiriiska ka yimid waxaa gunaanadkii carwabogeedka ee sanadkan lagu qabtay magaalada helsinki ee dalka finland hadallo qiimo leh oo isugu jiray guubaabo iyo dardaaranba ka soo jeediyey mudane cabdiraxmaan maxamuud cali jiimi oo ah sarkaal ka tirsan maktamada esbo library ee magaalada helsinki ee islamarkaasina ku dadaala keydinta iyo xifdinta dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed warkii waad ka dhegaysanayseen redio wardheer akhyaarta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa nageynta